assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii saddexaad ee kitaabka نخبة الفكر للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ثقة ثقات خلافي وجد هذا لكن ضعيف أو خلافيا نينك حق بدن بو خلافيا وضعيف مركز أو خلافي نين مقبول له أما الراوي الحديث الحسن النقطة أما الراوي صحيح النقطة نين ثقة أبو خلاف يسوون هو ضعيف محون نقريا حديثك كضعيف كي أوري اعتبرت ضراويح نقريا منكر بلو معاوية كثقة حديث كي ترى حرو معاوية معروف بلو معاوية وجد معروف بلو معاوية فرق يقول لحيا محوية مركا منكر كإيا شاذ كفرق يقول لحيا محوية ملا waxaa ka dhexeeya hal wejina wuu ka dhexeeya laba wejina way way kala yihiin hal weji baa ka dhexeeya oo mid kasta mukhaalada ku jirta labana way isku khilaafsan yihiinoo kana waa daciif wax khilaafay kana waa fiqo wax khilaafay ujeeda halna wejina waa middaasoo kale waxaa lagu tilmaamaa oo yidhaahdaan baynahumaa cumuumun wa khusuusun min wajhin ba yidhahdaan ujeeda cumuum wakhusuus mutlaqa iyo cumuum wakhusuus min wajhina jira marka mukhaalafaduna waa ka wada dhaxaysaa oo labadaba mukhaalafa ku jirta shaadkana waxaa u dheer ka wax khilaafay waa fiqo munkarkana waxaa u dheer ka wax khilaafay waa daciif saas wey marka saas daraaddeed xaafid ibn xajar wuxuu leeyahay waqad gafala man sawaa baynahumaa labadooda culimada isku midka ka dhigtay ee munkarka iyo shaadka isku mid ka dhigtay way afla ku dhacday buu leey waa halmaameen ujeeda wuxuu la jeedaa ibnu salaax iyo culimada ku raacday ibnu salaax iyo imaamunawowi iyo ragle waxay leeyihiin agtooda shaadka iyo munkarku agtooda waa isku mid ujeeda saas daraaddeed xaafid ibnu xajar kuwaasuu milixsanaya markuu leeyahay waqad gafala man sawaa baynahuma isku mid maaha waa kala gedsan yihi munkarka macno kalena waa la yidhahda oo inoo imaan doona ninka matruuka xadiidka markuu wariyo waxaa la dhihi doonaa isagana munkar walow mukhaalafa bayay samicin iyadana waa inoo imaan doontaa mar hadduu matruuk ninka lagu tilmaamo xadiidkana uu la keli noqdo oo xadiidka nin matruuka uu wariyo walow ninaba yuusan ku khilaafin xadiidkiisa munkar baa laka mawduucyada markaa soo marinayna waan baraarujinay wuxuu marka xaafid ibn xajar ku miisaaliyey munkarka wuxuu ku miisaaliyey isagana xadiidka uu warinayo xabiib ibnu xabiib uu warinayo oo can abi isxaaq uu ka warinayo can ilcayzaan ibnu xurayf uu ka warinayo can ibni cabaasin can nabi sal lla alay slam qaal man aqaama asalaata wa aata azakaata waxaja albeyt wa saama waqara dayfa dakhala aljanna xadiidkaas xabiib ibnu xabiib marka waa nin daciif can abi isxaaq buu ka warinaya ujeeda xadiidka abu isxaaq marka markuu ka wariyey cayzaar buu ka wariyey can ibn cabaas buu ka wariyey marfuuc buuna ka dhigay marfuuc buu ka dhigay laakiin ruwaada kale ee abi isxaaq ardadiisii ah ujeeda xabiib ibnu xabiib markii laga reebo ruwaadii kale ardadiisi ahayda xadiidkii waxay ku warinayaan inuu yahay mawquuf cala ibni cabaas ujeeda mawquuf cala ibni cabaas bay warinayaan xabiibna wuxuu wariyey inuu xadiidku yahay marfuuc ila rasuul sal lla alay wasalam mawjeeda waa iskhilaafeen marka sooma xabiib waa daciif raggii ka fara badnaa ama ka fiqaysnaana waxay xadiidka ku wariyeen inuu mawquuf yahay isaguna marfuuc buu ka dhigay riwaayadiisa marfuuca marka maxaa laga soo qaadayaa waxaa laga soo qaadaya inay tahay munkar maxaa yeelay mukhaalafa maca adacfi baa meesha keenta wuuna khilaafay maca dalika waana daciif saasuu macnaha ku midaali xaafid maxamed inta badan amtiladan oo kaleeto sidaa kuma nabad gasho sidaa kuma nabad gasho waa laga daba tagaa ka dabadagkana waxaa keenaysa kutubtii markii la dhex galo riwaayaad kala xadiidka loo soo saari oo uusan ninkan mualifka mitaalkan bixiyey uusan macnaha waxa weye daalacanin uusan arag wa maca dacfi waxaa fiican inaad usoo qadarto si sharax sharaxa buu qadarayo wa in waqacat ilmukhaalafatu mukhaalafadii hadday dhacdo maca dacfi dacfi micii hadday dhacdo oo ninkii wax khilaafay uu daciif noqdo faraajixu midka xooga badan labada iskhilaafay ka xooga badani almacruufu baa la yidhahda wa muqaabiluhu ka kasoo horjeedana almunkaru baa la dhaha muqaabilkiisana munkar baa isagana la yidhahda والفرد النسبي إن وافق فهو المتابع وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد هل كان وحوكا الليات المتابعات والشواهد وحلنا المتابعات والشواهد والفرد النسبي فردي نسبي أها إن صبرني فرد نسبي إن صبرني إن وافقه هدو وافقه ننك لهدو وافقاي فهو كا وافقه المتابع مرنها وإن وجد هدي له متن متني matnigaasoo yushbihuhu xadiidkii hore shabaha oo u eg fa huwa shaahidu baa la yidhahdaa midkaan macnaheeda waxa weeye waxaan soo marnay alfardu nisbi ama qariib nisbi ah qariibka nisbiga ah waatiaan soo marnay waa qaraaba markii loo fiiriyo binisba ilaa sifatin mucayana ama ilaa raawi mucayan ama ilaa beledin mucayan raawigii marka riwaayadii yani raawigii fardiga ahaa haddii loo helo nin kale oo xadiidka la warinaya ujeeda oo sheeka kala qaatay haddii la helo kaas waxaa lagu tilmaamayaa inuu yahay mutaabic midka xadiidka la wariyey baa mutaabic la odhanaya ujeeda maalan yani waxa weeyaan isagaaba mihaalo leeya isagaa mihaalu keenaya marka mutaabacadu laba qayood ila mutaabaca waxaa la yidhahdaa aslan raacitaanka la yidhahda raacitaankana waxaa loola jeedaa nin nin kaleeto xadiidkii uu wariyey ku raacay oo la wariyey macnaha xadiidkii uu wariyey la wariyey saasaa la yidhahdaa wuxuu ku midaalinayaa masalan xadiid uu warinaya imaamu shaafici kitaabkiisa umka uu ku warinaya oo uu ka warinaya can maalik can cabdullahi bni dinaar can ibni cumar xadiidkii ashahru tiscu wacishruun falaa tasuumuu xataa taraw lhilaal ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين فاكملوا العدة ثلاثين تاس أيا علماء قاركود وحي مودنين وشافعي لك للنقضي وجد مركز وحولي حافظ وحولي حافظ مركي لبارباري حديث كوحى لهلي عبد الله بن مسلمة القعنبي أو شافعي لوريني أو يسونا كوريني مالك كوريني وجد شيخ الشافعيوها maalig waa sooma arday kale oo xadiidka ka qaatay maalig baa la helay oo isaguna ah cabdullaahi ibnu maslamata alqacnani cabdullaahi ibnu maslama marka waa mutaabic lilimaam shaafici ujeeda mutaabica saasaa la dhama ninka ardayga sheekha kala qaatay xadiidka ayaa mutaabic lagu yidhaahdaa saas wey mutaabicu marka waa laba qaybood mutaabaca taama iyo mutaabaca qaasira la kala yidhahda mutaabacada taamo waxaa la yidhahda markay ninka la raacayo iyo ka wax raacaya ay isku sheekh yihiin ujeeda way siman yihiin hal sheekh bayna wax ka wada qaateen mutaabaca waxaa la yidhahdaa taama la yidhahda ujeeda mutaabaca qaasira waxaa la yidhahda labada nin ee israacayay laba nin oo isku sheekha ma ah masalan yani kanan hadda ku miisaalale oo kaleeto maalik shaafici arday la siman meehe waxaa la helay maalik nin xadiidka la warinayo oo kala warinaya can cabdullahi bni dinaar ujeeda ujeeda imaam shaafici waa ka sarreeya macnaha waa ka sarreeya kaasoo kale waxaa lagu lagu tilmaamaa inay tahay mutaabaca qaasira inay tahay mutaabaca qaasira mutaabacada taamada labada raawi baa siman waa isku sheekh mutaabacada qaasiradana waxa weeya isku sheekh ma ahe waxa weeyaan shuyuukhdooda unbaa siman shuyuukhdooda unbaa mutaabaca qaasira la yidhahda labadaba halkan macnaha waxay xaafid ibnu xajar ku mihaalinayaa qaasirada iyo midda taamadaha kulligeed meeshuu ku mihaalinaya masalan xadiidka waxaa laga warinaya cabdullaahi ibnu cumar baa laga warinaya sooma waxaa la helay buu leeyahay riwaayo kaleeto ibnu khusayma ku timid oo xadiidka laga warinayo yani waxaa warinaya caasim ibnu muxamed can abiihi moxamed ibnu zaydin can jaddihi cabdullaahi ibnu cumar ujeeda cabdullaahi ibnu cumar marka waxaa mutaabaco loo sameeyey oo la raacay imaamu shaafici imaamu shaafici waxaa raacay ninka la yidhaahdo moxamed ibnu waxaan ujeedaa caasim ibnu moxamed caasim ibnu moxamed imaamu shaafici ha raacee laakiin ma isku sheekhba maya xaggay isugu imaanayaan ibnu cumar baan isugu imaanaya ujeeda shuyuukhdooda kore unbay isugu imaan mooyaane laakiin isku sheekh maaha waxaa la yidhahdaa mutaabaca qaasira la yidhahdaa waa mutaabaca gaaban baa la yidhahdaa marka saas weyaan marka mutaabacadu waxay kordhinaysaa oo faa'iidadoodu tahay haddii ninka isagoo daciif ah ama wax ku jiraan oo hadal ku jiro oo macnaha waxa wax laga sheegay haddii nin kaloo mutaabica loo helo xadiidkiisi waa xoojinaya ujeeda xadiidkiisi waa xoojinayaa xasan buu gaadhsiinaya saasay noqonaysa waxaa faa'iidadeeda ka mid ah ninku hadduu tiqo yahay masalan oo nin kaloo tiqa a mutaabicayo mid kaleeto hadduu khilaafo labadooda oo isaguna tiqa ah waxay keenaysaa tarjiix bay keenaysaa tarjiix bay keenaysaa yacni waxyaalaha tarjiixa keena ayay ka mid tahay ama waxay keenaysaa hadduu ninku daciif yahay xadiidkiisu inuu noqdo xasan inuu noqdo ayay keenaysaa saas weeye mutaabacada markuu mutaabacadii kuu sheegayba haddana wuxuu kuu sheegay waxa la yidhahda shaahid la yidhahda shaahidku waxa weeye labada xadiid waa laba xadiid oo isku macno ah laakiin isku saxaabi maaha laba xadiid oo mustaqilay keliyiin xadiidka waxa xadiid la dhihi karaa oo hal xadiid laga soo qaadi karaa haddii saxaabigu midaysan yahay hal saxaabi hadduu wada warinayo waa hal xadiid buu isku yahay laakiin walow isku macnoba ha ahaado walow isku lafdiba ha noqdeen haddii laba saxaabi ay kala warinayaan laba xadiid baa laga soo kala qaadaya ujeeda mar haddii saxaabadu xadiidka uu ku kala tago wuxuu isu noqonayaa labada xadiid ee isku macnaha ah ee xagga macnaha isaga eg laakiin aan isku saxaabiga ahayn waxay isu noqonayaa shaahid buu noqonaya way isu markhaati kacayaan macnaha midba midka kaleeto ayuu u yahay shaahid uu yahay sidaas weya waxaa marka soo gelaysa ama isku lafdi ha noqdeen ma ujeeda ama isku lafdiyaysan noqonine macnaha xaggiisa ha iskaga mid noqdeen alfaada ha isku khilaafeen isku macnaha noqdeen mar hadday laba raawi kala warinayaan macnahana ay ka midaysan yihiin ama lafdiga ka midaysan yihiin laba saxaabi baan ujeeda waxaa loogu magacaabayaa shaahid baa lagu magacaabaya mutaabacada iyo shaahidka maxaa udhexeeya marka mutaabacada waa isku saxaabi ujeeda shaahidkuna waa kala saxaabi wey waa laba xadiid oo kala saxaabiya laakiin isku macno ah wey saas weya waalfardu nisbiyu fardigii nisbiga ahaa in waafaqahu hadduu waafaqo mid kale hadduu waafaqo in waafaqahu غayruhu macnaa saas galo fardan qad waafaqahu ayr oo miyuu idin qoraya kor ma ku qoraya in waafaqahu hayruhu cid uu qoraya ma jirta saas wey hoos ku qoray laakiin ima qoray kor uma qoray walfardu nisbiyu in waafaqahu hadduu waafaqo hayruhu hayrkii hadduu waafaqaay fahuwa kayrkaasi almutaabicu baa la yidhahdaa kan la raacayna maxaa la dhahaa isagana almutaabac ba-doo la kordhiga wey almutaabac baa la dhahaa kan wax raacayna waxaa la yidhahdaa almutaabic waa ismi faacil iyo ismi fucuul ba keliya wain wujida haddii la helo matnun matni matnigaasoo yushbihuhu u eg oo shabaha xagga macnaha uga eg ama lafdiga uga eg fahuwa kaasi matnigaa wax u egi ashaahidu baa la yidhaahdaa shaahid baa la yidhaahdaa oo kii hore ayuu macnaha u markhaati kacayaa waa qowlka xooga badan midkaa isagaa wey qowlka xooga badan sidaas wey laakiin yacni altawaabic almutaabacaat washawaahid culimada qaarkood baa waxyaala kale ku tacriifinay laakiin sida ugu wanaagsan waa sidaas xaafid ibn xajar marka wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaa mutaabacadii culimada qaarkood inay shaahid ku magacaabaan shaahidkiina inay ku magacaabaan mutaabaco ku magacaabaan oo macnaha labadii magac isu macnaa waxa weeye isu macnaa waxa weeyaan qaataan baa laga yaaba inay isu caariya qaataan baa laga yaaba labadii magac oo kan magaciisii mooyaane magacii kale ku magacaabaan walamru sahal bulimaal walamru bisaalun wax dhiba kuma jira bulimaal in labada magac loo kala qaato laakiin istilaax ahaan marka la mid kasta ha loo qeexo saasay kala noqonayaan watatabucu turuqi lidalika huwa lictibaar watatabucu turuq jidadkii raacraacitaankooda lidaalika arrinkaa loo raacraaco ama lidaalika duruqdii lidaalika xadiidkaa u sugnaa huwa tatabucaasi alictibaaru baa la yidhahdaa ictibaar baa la yidhahdaa ma huwa alictibaar waxaa la yidhaahdaa tatabucu duruqi alxadiid baa la yidhahdaa ujeeda xadiidka duruqdii uu ku soo arooro dhan inaad raadiso oo aada macnaha waxa weeye aada baxti ku samayso ayaa la yidhaahdaa alictibaar ujeeda ictibaarku marka waxa weeye macnaha markaad fiiriso waa aariiqatu alatii yutawasalu biha ila almutaabacaati washawaahid ujeeda mutaabacaadkii shawaahiddu goorma imaanaya waa markaad tatabuc samayso oo duruqdii aada soo ururiso sooma markaa kadib aad ogaan kartaa xadiidku ma mutaabic buu leeyahay mise shaahid buu leeyahay ma garanaysa jidka marka aad u qaadayso iyo baxsigan aad ku jirto iyo tatabuca turuqdan salaasa ayaa waxaa lagu magacaabaa hay-adaasaa waxaa lagu magacaabaa alictibaar baa lagu magacaabaa saas daraaddeed baa xaafid wuxuu leeyahay waxaa khalad ah ibnu salaax hadalkiisi uu yihi macrifatu اlictibaari wاlmutaabacaati wاshawaahid hadalkaasi wuxuu yihi wuxuu ku moodsiinayaa ictibaartuna inay tahay qeyb madax bannaan shawaahiduna inay qeyb madax bannaan tahay yacni mutaabacaadkuna inay qeyb madax bannaan yihiin sidaas ma aha ee ictibaartu waxa weeye waa dariiqii lagu gaari lahaa yacni shawaahidda iyo waxa weeyaan mutaabacaadka saas weyaan waa hay-atu tawasuli ila almutaabacaati washawaahid weyaan saas wey watatabuci duruq duruqdii xadiidka raacraacitaankoodii oo la dabagalo duruqdii lidaalika xadiidkaa u sugnaatay huwa tatabucaasi alictibaaru baa la dhaha alictibaaru hiya tatabuc tatabucu turuqi اlxadiid aw hay-atu اtawasuli ila almutaabacaati waashawaahid waa qaabka aad ku gaadhayso iyo jidka aad ku gaadhayso in mutaabacaadu xadiidku leeyahy inuu shawaahid leeyahay ogaanshahooda aada ogaato baxsigaa aada samaynayso iyo camaliyadaas camaliyat lbaxiga iyo camaliyatu tatabuca ayaa waxaa lagu magacaabaa alictibaar la yidhaahdaa qismi madax banaan marka ma aha qismi min aqsaami musalax alxadiid ma aha laakiin waxa weye waa jid lagu gaadho mutaabacaadka iyo shawaahidda u lagu gaadho marka uma almaqulu in salima min almucaaradati fahuwa muxkam wain curida bimilihi fain amkana aljamcu famukhtalifu xadiid halka marka wuxuu kaga soo baxay mutaabacaadkii iyo shawaahiddii iyo ictibaartii oo ah jidkii lagu gaadhayay marka mutaabacaadka iyo shawaahidda ama ictibaartaba dhe waxay kuu faa'iideynaysaa saan horeyba usoo sheegnay waxaan soo nidhi masalan xadiidku saxiix hadduu yahay waxaan ujeedaa xasan hadduu yahay duruqdiisuna badanta muxuu gaadhayaa saxiix likayri buu gaadhayaa sooma waxaa lagu gaadhayaa dariiqadaasi waa ictibaarta xadiidka duruqdiisa ururintiisa markaad baraadinayso waa ictibaarta xadiidkii daciifkaa duruqdiisi markaad soo ururiso dacfigiisuna uusan xoog badnayn isaguna wuxuu noqonayaa xasan likayri sooma duruqda ururinta aada soo ururisay ayaa waxaa la yidhahdaa ictibaarta la yidhahda wataa marka ictibaar iyo mutaabacaad iyo shawaahid sidaas weyaan uma almaqbulu in salima min almucaarid min almucaarada halkaa marka yacni wuxuu kaaga soo baxay maqbuulkii buu kusoo dhex jiray oo waxa weeye ziyaadatu maqbuulkii iyo maqbuulkii haddii la khilaafo iyo waxaasuu kasoo hadlay haddana si dhinac kaleetuu kaa tusaya maqbuulkii uma almaqbuulu xadiidkii maqbuulka ahaa maqbuulku macnaha waxa weeye waa xasankii iyo saxiixii wey in salima hadduu ka nabadgalo min almucaaradati wax ka hor yimaada hadduu ka nabadgalo fahuwa muxkam baa la yidhahda wain cuurida haddii lagu caarido oo lagaga hor yimaado bimilihi mid isagoo kale ah hadduu ka hor yimaadana fain amkana hadduu suurtagal noqdo aljamcu labadaa iska hor yimid in la jamciyo hadday suurtagal noqoto fa mukhtalafu lxadiid baa la yidhahda mukhtalifu lxadiid xadiidka kiisi iskhilaafsanaa baa lagu magacaaba aw laa haddii uu jamac suurtagal noqon waayo aw laa jamcii baa suurtagal noqon waayey wa habata waxaana sugnaaday almuta'akhiru labada iska hor yimid koodii dambeeyey baa sugnaaday fa huwa kaa dambe annaasiqu baa la yidhahdaa walaakharu ka kale ee horreeyeyna almansuuqu baa la yidhaahdaa wailaa intaa midna hadday suurtagal noqon weydo oo jamac suurtagal noqon waayo oo naskigii la garan waayo fatarjiixu wey waa la kala hormaraya marka say u kala xoog badan yihiin uma intaa midna hadday suurtagal noqon weydo attawaquf waa in laga jiraa ujeeda halkan macnaha waxa weeye yacni baabu tacaarudi tarjiix watacaarud wax la yihahdo meesha ka galay ujeeda axaadiistu haddii horta ilaahi subxaana wa tacaala hadalkiisa iyo hadalka rasuulka sal lla alay wasalam iskama hor yimaadaan laba macnoo isduqaynaya marnaba kuma yimaadaan maxaa yale waa macsuum wey basharka khada'aya ee gafaya ee halmaamaya ayaa hadalkooda iska hor imaanaya laakiin waxyiga ilaahi subxaana wa tacaala ama ha noqdo aayad qur-aana ha noqdo ama xadiid ha noqdeen macnahoodu inu iska hor yimaado marnaba suurtagalma laakiin waxaa laga yaabaa innaga fahamkeenna marka la fiiriyo inuu tacaarudku ka dhaco oo naskan kadaata sidii loola jeeday aan u fahmi weyno kanna sidii loola jeeday aan u fahmi weyno sidaa daraaddeed innaga ay noola muuqato labada bas inay macnahooda iska hor imaanayaan maujeeda waxaa lagu magacaabaa yani fanniga baabka ka shaqeeya baabu tacaarudi watarjiix baa la yidhahda yani musalaxuna waa ka hadlaa aadna waxaa ugu xeeldheeraada kutubta usuulfiqiga ayaa aada ugu xeeldheeraada ayib xadiidka marka haddaan wax xadiid oo macnihiisa ka hor imaanaya uusan jirin xadiid kale oo macnihiisu ka hor imaanaya ma jiro maujeeda xadiidkaasoo kale waxaa lagu magacaabayaa muxkam baa la yidhahda xadiidka wax ka hor imaanaya macnihiisa uusan jirin matalan xadiidkii nabigu yuri sal alay wasalam yani waxa wey laa yaqbulna salaatan bikayri turuq salaad aan tahaaro lahayn ilahay ma aqbalo wax ka hor imaanayo xadiida ma jiro xadiidkaasoo kale waxaa la dhahayaa muxkam baa la dhahaya ayib waxaa dhacday masalan xadiidkii xadiid kalea ka hor yimid oo macnihiisu ay iska hor imaanayaan baa meesha yimid laba midkood way marka haddii labada xadiid ay kala xoog badan xadiidka macnahiisa ka hor yimid ka kale hadduu daciif yahay ictibaar male xadiidka xadiidka ka hor yimid hadduu daciif yahay kaa daciifka ee macnaha uu faa'iideynayo ee ka kale ka hor imaanaya kaa daciifka macnihiisa la tuuraya maxaa yeele daciif xadiid xoog badan ma cilayn karo ujeeda ayib waxaa timid markaa labadii xadiid macnahoodii baa iska hor yimid yani wax way daahir ahaan wey ma aha inay xaqiiqaan iska hor imaanayan lakin daahiraan iyo inaga fahmigeenna ayaad moodaa inay iska hor imaanayaan labada xadiidna waa isku xoog oo waa laba xoog xoog badan wey ama waa wada xasan ama waa wada saxiix ama waa xasan iyo saxiix labada xadiidba waa maqbuul ayib haddii ay suurtagal tahay labada xadiid macno laysgu geyn karo oo kanna macnaha inta lasoo jiido kana lasoo jiido macno laysgu keeni jiro haddii jiro oo kanna macna lagu xambaari kara kanna macna lagu xambaari karo hadday sidaasu jirto waxaa la yidhahdaa labada xadiid ee noocaas oo kale ah mukhtalifulxadiid baa lagu magacaaba fanniga ka hadla isagana waxaa lagu magacaaba mukhtalifulxadiid labada xadiid laakiin bisharti waa in macnahooda laysku geyn karo oo meel laysugu geyn karo mid kasta macna lagu xambaari karo kutub fara badan baana laga qoray ujeeda imaam shaafici oo kaleeto ayaa ugu horreeyay nin wax ka qora kitaabka wuxuu leeyahay ikhtilaafu alxadiid la yidhaha waa madbuuc axaadiista noocaasuu ka hadla waxaa ka dambeeyey yani waxa weeyaan yani ibnu qutayba ayaa isaguna ka dambeeyey oo isaguna mukhtalifulxadiid kitaab la hadu leeyay axaadiista noocaas isaguna ku xaliya waxaa ka wada dambeeyey abu jacfar alطaxaawi oo isaguna kitaabkiisa mushkil ulaadaar isagana noocaasu kaga hadla labadii xadiid ee markaas tidhahdo macnahooda ama iska hor imaanaya halkaa u raas ayagoo lagaga hadlayo si fiican la isugu geeyey baad arkaysaa marka mukhtalifulxadiid baa leela marka labada xadiid ee isku xoogaa wada maqbuulkaa macnahooduna inuu iska hor imaanayo daahir ahaan ay muuqato laakiin macno la isugu geyn karoo la helayahay fanniga ka hadlaayo waxaa la yidhahdaa mukhtalifulxadiid tusaalaheedu masalan waxa weeye xadiidkii nabigu u yihi sal alla alay slam laa cadwa walaa tiyara ujeeda wax cudur oo laysu gudbiyaay ma jirto laa cadwa ujeeda iyo xadiidkiisii fira min almajduum kamaa tafiru min alasad ujeeda ninka macnaha waxa weye judaamka qaba ka cararo sidaad libaaxa uga cararayso kana wuxuu leeyahay wax cudur oo las laysgeliyaba maba jira ayib wax cudura lays haddaan laysgelinaynin maxaad uga carari waaya ninkan judaamka qaba ujeeda labada xadiid marka macnahoodu inay iska hor imaanayaan moodaa saas daraaddeed ayaa macnaha waxa weeye ibnu salax uu ku mithaaliyey xaafid ibn xajar sidoo kale uu ku mithaaliyey macnaha marka laysugu geynayaa ibnu salax wuxuu leeyahay labada xadiid ku jamcinaya waxaa loola jeedaa xadiidka odhanaya laa cadwa walaa tiyara wax cudur oo laysgaadhsiiyahay ma jirto oo macnaha laysku tallaalayo waxaa loola jeedaa cudurku isagu daata ahaan isagu uma tilaabo laakiin ilaahay baa subxaana watacaala tillaabiya ujeeda sabab ilaahay buu ku tilaabaa ee laakiin isagu awood intuu ku taxarugo ruuxan uu kaga baxo u ruux kale ku galo ma laha ujeeda laakiin ilaahay sibaa yani waxa weeye yaa ka dhigi kara sabab uu ku gudbo ilahay baa gudbin kara macna sidaas wey saasuu ibnu salax ku jamcinaya xadiidka marka laacad waa sidaas wey kan fira min almajduumna marka wuxuu sugayaa in ilaahay subxaana watacaala uu waxaan gudbin karo ayuu sugayaa fira min almajduum markaasi acaroy ilahay baa subxaana watacaala sabab inuu kaaga dhigaa laga yaaba kana wuxuu leeyahay cudurkii isagu iskama gudbi karo macna macna waxa weye munaasaba labadooda marka la isugu keena xaafid ibn xajar laakiin macnahaasi wuu maratay raalli kama u ahaa macno kaleetu isagu maarata isugu geeyey oo wuxuu leeyahay aslan waxa weeye wax cudur oo gudbaa ma jiro aslan ma ujeeda xadiidkan odhanaya fira min almajduubna macnaheedu waxa weeye waa min baabi sabti daraa'ic waa min baabi sabti daraa'ic si aysan berito haddii cudurkii iskaga kaa ka dhaco oo ilaahayba kula doonaba oo iskaga kaa yimaadaba aadan berito u baasaysanin dadkii oodan u dhihin hebel baa cudurka igeliyey ma ujeeda meeshaana dembina uusan kaaga uusan dembi kaaga imaanin dadkiina aadan tumaha xun u qaadin arrintaa ka hortag laga hortegayo fahmaxumada aada qaadayso adugu iyo sida xuneed u fikiri doonto ka hortag laga hortegayo ayaa loo yidhi fira min almajduumi kamaa tafiru min alasad xadiidkan laacad waa odhanayana oo isagaa asal ah oo wax cudur oo tilaabaayo ma jir u leeyi xaafid ibn xajarna saasuu ku jamcinay macnaha waa midaal bun axaadiid kaloo fara badanna waxa weye kutubtaad ku aragtay xadiidkii nabigu sal alay wasalam uu ku reebay naagta uu yani biyahay soo reebtay in macnaha waxa weeye laga maartay laga qabaysto oo kaleeto ama lagu dahaaro qaato nabiguna sal alla alay wasalam maymuuno macnaa biyahay soo reebtay macnaa waxa way isaga laftiisu ku dahaaro qaatay ma ujeeda xadiidkii masalan waxa weeye dakarka nabiga la weydiiyey sal alla alay wasalam ee uu yidhi inama huwa bidcatu minka waa qeyb jidkaa ka mid haddana la weydiiyey uu yidhi ka weysaysa wey ujeeda kullu dalika axaadiista macnahaas oo dhan iska hor imaan iska hor imaanaysa aad moodo ayaa waxaa la yidhaahdaa mukhtalifu lxadiid saas wey ayib haddii marka mukhtalifulxadiid goormaa la yidhaahda waa marka ay suurtagal tahay baan yidhi labada xadiid in macnahooda meel la isugu keeni karo oo macnaha la jamcin karo jamcii suurtagal noqon buu noqon waaya marka labada xadiid waa laba xadiid oo daahirahaan aad moodo in iska hor imaanaya lamana jamcin karo macnahoodu aad buu kala fogay meel la isugu keenaa la waayey waxaa marka la fiirinaya labada xadiid miyay say u kala horreeyeen baa marka la fiirinaya haddii la helo say u kala horreeyeen xadiidka dambe mansuuq baa naasikhi buu noqonaya kii horena waxaa lagu tilmaamayaa mansuuq baa lagu tilmaamaya kan naasikha ee dambe ayaana lagu camalfalayaa kaas mansuukhi ee horreeyeyna lagu camalfali maayo ujeeda waa labada xadiid oo wada saxiixa maca dalika lagu camalfali maayo kii horreeya kii dambaa lagu camalfalaya sidaas wey macnaha naskiga waxaa la yidhahdaa waa xugum in la kor yeelo oo la rafciyo daliil kaloo ka dambeeyeyna oo xukumkii rafciya la yidhahda daliil kaloo ka dambeeyey ayaa xukumkii macnaha rafcinaya sharciga ku sugnaaday macnaha saas weya kaasna waxaa la yidhahdaa naasik iyo mansuuq baa la yidhahda waa markii laakiin ay suurtagal noqon weydo jamacu hadduu suurtagal noqon waayo markaasaa waxaa la raadinaya taariikhda waxaa lagu gartaa marka waxyaalaha lagu garta ka mida naskiga kala horeynta labada xadiid inuu nasan nabigaba ay ka soo arorto sal alla alay wasalam sida nabigu uhi sal alla alay wasalam kuntu nahaytukum an can ziyaarati alqubuur fazuuruuha sida nabigu uhi sal alla alay wasalam kuntu nahaytukum waxaad marka garatay naska xadiidka waxaad ka garatay in sadru lislaam qubuurta in la ziyaarta aysan banaanayn soo ma fazuuruuha gadaal xadiidka laftiisa waxaa ku soo aroortay inay qeybtaa hore mansuuq tahay ujeeda nasan baa lagu gartay marka waxaa kaloo lagu garan karaa naskiga iyo labada xadiid siday u kala horreeyeen yacni waxa weeyaan in saxaabigu uu caddeeyo oo uu yidhaahdo nebiga sal allau alay wasalam arrintan uu u dambeeyey taana way horraysay sida jaabir bnu cabdillaahi uu yidhi oo kaleeto kaana aakhiru lamrayni min rasuuli illahi sal alla alay wasalam tarku lwuduu'i mima massat innaar ma ujeeda waxay dabtaabtay in aan laga weysaysanin baa nabiga arrintiisa u dambaysay waxaad garatay marka inay mansuuq yihiin axaadiista kutusaysa nebigu wax kastoo dabtaabto inuu ka weysaysan jiray waa axaadiis mansuuqa marka nasigana waxaa kutusay qowlka saxaabigaa kutusay ma arkaysa waxaa kaloo naskiga lagu garan karaa intaa midna haddii la waayo in la baaro labada naskoodee horreeyey masalan nasna maka madiinu kusoo degay midna makuu kusoo degay waa kala horeeya midna sanad hebel waa midna sanad hebel waa kala horeeya sidaana naskiga waa lagu gartaa waxaan ka mid ahay waxyaalaha naskiga lagu garto sida xaafid uu leeyahay yacni labada saxaabi kala horreyntooda naskiga laguma garto kana islaamnimadiisuu horreysay kana way dambaysay sidaa daraaddeed kan islaamnimadiisu dambaysay xadiidkiisu naa naasikh yahay kaa islaamnimadiisu horreysayna xadiidkiisu waa mansuuq ma aha arrintaasi waxyaalaha lagu garto ma aha buu leeyahy maxaa yeele waxaa suurtagal ah kan islaamnimadiisu ay dambaysay inuu saxaabi kale ka qaata laga yaabo xadiidka ujeeda sidaa daraaddeed kamidnaa buu leeyahay waxyaalaha lagu garto maarka taasna waxa weeyaan haddii jamac u suurtogal noqon waayo naski baa loo kacaya oo labada xadiid iyo taariikhdooda in la baadho ayaa markaa la isku dayayaa naskigii baa suurtogeli waayey marka taariikhdoodii baa la waayey maxaa la samaynaya labada xadiid la samaynaya marka waxaa la samaynayaa waa la kala tarjiixinaya marka kooda xooga badan baa la qaadanaya lagu camalfalayaa kooda xooga yarna waa laga tegaya maxaa la samaynaya marka labadii xadiid ma kala xoog badna markaasi waa laga istaagayaa waa la isla daynaya inta ay ka caddaanayso oo gadaal dambe nin ilaahay subxaana wa tacaala culimada ka mida un uga furayo labada xadiid inuu kala rajo wejhu tarjiixu u kala caddaado labada xadiid waa laga tawaqufaya buu leeyahay saasuu xaafid ibn xajar ule tawaqufkaa in laga cabiraana ka fiican buu leeyahay cibaarada qaarkood ay ka cabireen yatasaaqataani way isla dhacayaan ma ujeeda way isla dhacayaan bay qaarkood ka cabireen way isla dhacayaan meehe labada xadiid camalfalkooda lagu camalfalaa laga tawaqufaya ma ujeeda camalfalka lagu camalfalo ayaa lagu laga tawaqufayaa ilaa laga helo qariino labadooda mid kamida xoojisa oo kaa xooga badan markaa baa lagu camalfalayaa ka xooga yarna marka waa laga teg waa laga tegayaa marka sidaas weeyaan yani waxa way qawaaciddana waa qawaacid aada iyo aada muhim waa wey jiddan aada bay muhimu tahay uma almaqbuulu xadiidkii maqbuulka ah in salima hadduu ka nabad galo min almucaaradati yani wax mucaaradeeya oo ka hor yimaada xadiid kale oo ka hor yimaado hadduu ka nabad galo oon lahayn wax ka hor yimaada fa huwa midkaasi almuxkamu baa la yidhaahda waa xadiid muxkam ah wain cuurida haddii lagu caarido xadiidkii bimilihi mid isagoo kale ah bimilihidaa wuxuu ku bixinayaa haddii midka ka hor yimid uu daciif yahay ujeeda midka ka hor yimaad uu daciif yahay ictibaar male fain cuurida haddii laga hor yimaado xadiidkii bimilihi mid kaloo xadiid kaloo isaga la mida haddii lagaga hor yimaado oo lagu caarido fain amkana hadduu suurtagal noqdo aljamcu labadii xadiid in la jamciya hadday suurtagal noqoto famuhtalifu lxadiid baa la yidhaahdaa mukhtalifu lxadiid baa la yidhaahdaa halkaasaadna ka dayanaysaa macnaha labada xadiid baa macnaha mukhtalifulxadiid la isku yidhahda ama faniga macnaha waxa way ka hadlayo awlaa awlaadaasi macnaha waxa weeye yacni awlaa jamcii baa suurtagal noqon waaye jamcii baa suurtagal noqon waaye wa habata waxaana sugnaaday almuta'akhiru labadooda midkii dambeeyey baa la gartay oo sugnaaday fa huwa kaa dambe ee muta'akhirkii annaasikhu baa la yidhahda waalaakharu kii kale ee horreeyeyna almansuukhu baa la yidhahda ka naasikhaana lagu camalfalayaa mansuukhana lagu camalfali maayo sida aayadaha qur-aankaaba ilaan aayada qur-aanka qaybo badan oo mansuukha ku jirta markii lagu leeyahay naasikh iyo mansuukh loolama jeedo inuu daciif yahay oo sugna xagga sugnaanshaha maaha leanna waxa weeye naska waxaa laga yaabaa ima min jihati hubuut in macnaha waxa weeyaan uu macnaha waxa weye looga tago oo uu sugnaan waayo sanadan wa ima min naaxiyati yani waxa weeyaan alcamal in looga tago oo lagu camalfali waayo walow kaana taabit baa noqo xadiis sugan baa noqdo ama aayad sugan baa noqoto waxa looga tagayana waxa weeyaan nas kalaa la qaadanaya oo macnaha isaguna meesha yaalla sidaas weeyaan wa ilaa macnaha waxa weeye wa ilaa in lam yucraf wey in lam yucraf almuta'akhiru ama wailaa wain lam yahbut ilmuta'akhiru kii dambeeye hadduu sugnaan waayo oo koodii dambeeye la garan waayo fatarjiixu tarjiix baa marka qaadanaysa ujeeda uma markaa kadibna tarjiixii hadduu suurtagal noqon waayo adtawaqufu wey waa inaad ka istaagto oo labadii xadiid baa aada iska dhigto ilaa ilaahi subxaana wa tacaala nin caalima uu u furo tarjiixiisa iyo kala macnaha kala xoojintiisa labada xadiid kala xoojintooda ilaa uu ka yimaado maarata sidaas weeyaan uma almarduud uma almarduudu ima an yakuuna lisaqطin aw طacnin wالsaqطu ima an yakuuna min mabaadiءi sanadi min muصanifi aw min aakhirihi bacda الtaabiciyi aw gayri dalika faalawl اlmucallaqu wاthani almursal wاthaliثu in kana bاثnayn fasaacida maca الtawali fahuwa اlmucdal waila falmunqaطc ayb intaasoo dhan waxaan kusoo dhex jirnay maqbuulkii baan kusoo dhex jirnay maqbuulkii min xayu hubuut horay buu ka soo hadlay maqbuulkii min xayu alcamalna hadduu ka hadlay oo waa kii ku yidhi yani waxa kuu kala qaadqaaday qaabkaad macnaha waxay uga camalfali lahayd iyo kaad ka tegi lahayd iyo sidaad u kala horumarin lahayd marduudkii baa halka ka bilaabmay leanna waxaa kii ku soo yidhi xadiidka aaxaadka ah ima an yakuuna maqbuula ima an yakuuna marduudan bi awal kitaab waa kii kusooy markaas wuxuu ku bilaabay falmaqbuulu weli waxaa ku laabnayd marka aaxaadda oo ah marduudkiia marduudkii marka ku bilaabay uma markaa kadib almarduudu xadiidka la celinaya lagu camalfalaynin ima an yakuuna inuu yahay lisaqطin dhicitaan daraaddeed in aan loogu camalfalaynin oo marduud uu la noqo aw dacnin ama duritaan raawigiisa la duray daraaddeed inaan loogu camalfalaynin labadaa midood wey haddaad aragto xadiid marduud ah oo lagu camalfalaynin raddigu ama wuxuu ka imaanayaa sanadkiisa ayaa wax ka dhacsan yihi ama dacni raawigii la duray labadaa midood mu ka imaanaya dacniga raawiga ama cadaaladiisa hala duro ama hala duro dabdigiisa hala duro ma ujeeda labadaa jiho mid ka mid a ayuu xadiidka raddigiisu ka yimaadaa labadoodiibu haddana kuu kala hormariyey wuxuu ku hormariyey xadiidka marduudka ah raddigiisa la radinayana uu ka imaanayo xagga saqadka dhicitaan sanadka laga dhaco wasaqtu dhicitaankii sanadka laga dhacay ima an yakuuna inuu yahay min mabaadi'i sanadi sanadka awalkiisa inuu ka dhaco min musanifin nin kitaab alifay inuu ka dhaco oo ninkii kitaabka alifay ayaa sanadkii meeshuu ka bilaabanayay buu xadfay halkaasuu dhicitaanku ku jira aw min aakhirihi ama sanadka aakhirkiisuu dhicitaanku ku jira bacda taabiciyi taabiciga gadaashiisa taabicigii gadaashiisii buu dhicitaankii ku dhacay oo halkaasaa wax ka maqan yahi aw gayri dalika ama intaa waxaan ahayn buu saqadkii galay ama awalkuu galay ama aakhirkuu galay ama dhexduu galay baa macnaheeda hayru dalika saas wey falwalu midka hore oo ah midka uu sanadka awalkiisa dhicitaankuu noqday oo sanadka awalkiisii baa wax ka daateen ruwaadii qeyb ka mid ah ka dhacday falawalka hore almucallaqu baa la yidhaahdaa wathani ka labaad oo ahaa midka uu saqadku galay bacda ataabici sanadka darafkiisii sarow bacda ataabici uu galayna almursalu baa la yidhahdaa kaana mursal baa la dhaha bu ku yihi waathaalitu ka saddexaad ee uu isku duuduubay uu ku yihi aw gayru dalik in kaana hadduu yahay saqadku bitnayni laba hadduu yahay iyo fasaacida wax ka badan maca tawaali isku xigna lala qabo ayagoo isku xiga fa huwa almucdal baa la yidhaahdaa wa ilaa hadduusan aysan isku xigin ama laba aysan ahaynna falmunqaicu baa la yidhahda ujeeda waxbuu isdaba dhigay intaasuu waxa weye saqadkii o dhan kusoo ururiyey waxa weeye saqadka waxaa la yidhaahdaa in sanadkii ila waxaan soo shartayna xadiidka saxiixa shuruudiisii waxaa ka mid ah shanta ahaa itisaalu sanad soo ma sanadku inuu xidhiidho oo arday kasta sheekhiisa uu xadiidka ka maqlay oo wax dhicitaan ah aysan ku jirin sanadka xadiidka ayib xadiidkii haddii sanadkiisii dhicitaan ku yimaadaay wuxuu noqonayaa daciif buu noqonaya maxaa dacfiga keenay limaada itisaalu sanad baa la waayay hal la waayay maxaa keenay in macnaha waxa weeye dhicitaanka laftiisa inuu xadiidka dacfi ku keeno ruuxa meesha ka maqan baan la garanayni ujeeda ruuxa meesha ka maqan macaadilba ma dab ma diqa ma daciifba ma matruuqba wax alla wuxuu lama yaqaan ma ujeeda waa jahaalada halkaa ku jirta saa daraaddeed baa dacfiga xadiidku ugu imaanaya ayib saqadkii marka sanadka ku yimid iyo dhicitaankii sanadka ku yimid afar midkood buu noqonaya in uu dhicitaanku ka bilowdo meesha sanadka awalkiisa ah musanifka kitaabka leh sida imaam bukhaari oo kale ama muslim oo kaleeto ama dad abu daawuud oo kaleeto meesha sanadka meeshuu ka bilaaban lahaa oo sheekhoodii ah inuu dhicitaanku ka bilowdaba waa mid ama dhicitaanku markaa sanadkao dhan hala wada gooyo oo hala dhaho qaala rasuulu llahi sala alla alay wasalam ama sanadkii qayb ka mida hala gooyo oo qaala saxaabiyu hala yidhahdo can abi hurayra hadii la yidhahdo ama qaala abu hurayra hadii la yidhahdo can rasuli llahi sal alla alay wasalam ama ha la yidhaahdo qayb sanadkii ka mada ha la gooye ama sheekhiisii keliya ha gooye mar haddii gu'itaanka iyo dhicitaanku uu ka bilowdo sanadka meesha awalkiisa ah ama ha badnaado inta go'day ama ha yaraatee waxaa lagu magacaabaa mucallaq baa la yidhahdaa mucallaq baa la yidhahdaa ayib haddii dhicitaanku uu yahay sanadka aakhirkiisa taabiciga markaa dhaafto wixii ka dambeeya hadduu yahayna waxaa la yidhaahdaa mursal baa la yidhahdaa waa kan soo marnay mursalka waa wuxuu yidhahdaa taabicigu qaala rasuulu llahi sala allau alay wasalam taabicigaasi ama kabiir ha noqdo mid weyn ha noqdo ama mid yar ha noqdo ujeeda meesha marka waxaa ka xadfan maa bacda taabici mar haddii la dhaafo oo uu qaala iska yidhaahdo rasuulka ama facala rasuullah u iska yidhaahdo waxa weeyaan wuxuu noqonayaa mursal baa la yidhahdaa ayib haddii uu dhicitaanku ay dhexda tahay darafkii ugu sarreeya ma ah kii ugu hooseyna ma ah dhexday wax ka maqan yihin dhexda waxa ka maqan baa marka la fiirinayo hadday labo iyo ka badan oo isku xiga ay yihiin oon loo dhexayn laba nin oo isku xigaa meesha ka wada maqan ama saddex isku xigaa meesha ka wada maqan sidaas hadday tahay waxaa la yidhaahdaa mucdal baa la yidhahdaa wujada dhicitaanku waa dhexda waana labo iyo ka badan oo isku xiga tawaali baa shardi ah mucdal baa la yidhahdaa saqadkii iyo dhicitaankii waa dhexda laakiin waa hal nin hal nin basaa dhexda ka maqan maxaa la odhanayaa munqaic ayib laba nin baa dhexda ka maqan iyo ka badan laakiin iskuma xigaan maalan nin baa meesha ka go-an kii ku xigay baa jooga kii kusii xigay baa meesha ka go-an kii kusii xigay baa jooga laba nin oon isku xigin baa meesha ka go-an maxaa markaa uu noqonayaa isagana munqaic ujeeda mar haddii uusan dhexda ay ka go-an yihiin laba ay iyo ka badan isku xigtana isku xigitaanna ayna meeshii oolin ama laba aysan dhannayn waxaa la odhanayaa waa munqaic saddex afartaa qaybood ayuu inqiaacu ku yimaadaa afartaa qaybood waa afartii macnaa waxa wey bayqooniyada markaan soo maraynay sidaasaan macnaa waxa u sheegno on macnaa ufaafaaynay saas wey laakiin qaybo ka mid a ayuu macnaa waxa weeye bayqooniyadu macnaa isku dardaray wax macnaa waxa weeye si looga fahmaya iska adkeyd ma waxaa marka laga soo reebayaa intooda kulligood horta mucdalku inuu daciif yahay waa la isku waafaqsanya munqaicuna inuu daciif yahay iyadana waa la isku waafaqsanya waxay dood ka taagan tahay mursalka iyo mucallaqa mucallaqoo dhan weliba dood kama taagnay mucallaqu hadduu ku soo arooro nin kitaabkiisa sixa u shardiyeeyey hadduu ku soo arooro sida matalan kitaabka imaam bukhaari oo kaleeto iyo saxiixu muslimka oo kaleeto hadduu xadiid mucallaqa ku yimaado ilaa waxay shardiyeeyeen kitaabkooda waxaan saxiixayn inaysan kusoo aroorinayn soo ma hadduu mucallaqu kitaab uu saaxiibkiisii shardiyaystay sixa hadduu ku soo arooro mucallaqu dood baa markaa ka taagan sida ay macnaha xoojinayaan xaafid ibn xajar iyo keyrkii iyo culimo fara badanna waxa weeye xadiidku hadduu ku mucallaq yahay oo uu ku soo arooro saxiixaynka mid ka mid a saxiixaynka mid ka mid a hadduu kusoo arooro laba midkood wey waxaa la fiirinayaa siiqada uu adeegsaday ninka kitaabka leh hadduu yidhaahdo siiqatu ljasmi hadduu adeegsado oo yidhaahdo maalan qaala ama rawaa musamasaas oo kale hadduu adeegsado oo uu gooyo waxay leeyihiin waxa uu noqonayaa xadiidka mucallaqa ah saxiix weeye inta meesha ka maqan saxiix inay yihiin baa lagu xukumayaa ilaa laga gaadho ninka uu magacaabay ee uu sheegay ee intii ka sokaysay uu gooyey ilaa ninkaa laga gaadhayo ruuxaa laga gaadhayo inta ka sokaysoo dhan waxaa lagu xambaarayaa inay diqa yihiin ujeeda ninkaa uu sheegay wixii ka dambeeya markaa la daraasaynaya haddii iyaguna ay diqaad noqdaan xadiidkaa marka waxaa loo xukminayaa inuu yahay saxiix inuu yahay hadduu yidhahdo maalan waxa weya bukhaari oo kaleeto qaala rasuul lah sal la alay waslam iska yidhahdo ujeeda waxaa lagu xambaarayaa inuu yahay saxiix inuu yahay ujeeda leanna nebigiiba mar hadduu gaadhsiiyey inta alle intaasi nebiga ka sokaysa waxaa lagu xambaarayaa goynta uu gooyey inay tahay kalsooni uu ku kalsoon yahay ujeeda matalan wuxuu yihi qaalat caaisha waxaa lagu xukminayaa xadiidku inuu saxiix hadduu yidhahdo laakiin waxa weeye yani qaala zuhri maujeeda ama rawa zuhriyu can ibni cumara waxaan ujeedaa rawa zuhriyu can naafic can ibni cumar maalan hadduu yidhahdo ujeeda waxaa la baarayaa zuhri inta ka shishaysa ayaa xadiidka la daraasaynaya ruwaadda halkaa ku jirta la daraasaynaya intan uu gooyana waxaa laga soo qaadaya inay yihiin yani ay kulligood taqaadiyiin yaa laga soo qaaday saasaa macnaha waxa weeye ay rag fara badan taqriirinayaan haddii laakiin uu siiqo kale adeegsado oo siiqatu tamriid ay yidhahdaan maalan ruwiya oo kaleeto waxaa la wariyey oo kale hadduu yidhahdo siiqo noocaas oo kale hadduu adeegsado waxa weeyaan laguma xukminayo xadiidka mucallaqa inuu saxiix yahay mursalkana inay dood ka tahan tahay isagana waan soo marnay laakiin sida raajixa waxa weeye xadiidku hadduu mursal yahay cinda almuxadidiin ama jumhuur lmuxadidiin waxay qabaan inuu daciif yahay dacfigiisana meeshay ka timid waan sheegno waxa weeye ninka meesha ka go-an ee taabiciga ka dambeeya waxaa suurtagala inuu taabici kale yahay mar hadday suurtagal tahay inuu taabici kale yahayna waxaa suurtagala taabicigaasi inuu daciif yahay waxaa kaloo suurtagala taabicigaasi inuu ka qaatay taabici kale taabiciga kale uu ka qaatayna inuu daciif yaha suurtagala waxaa kaloo suurtagala kaasi inuu taabici kale kasii qaatay kaasina inuu daciif yahay baa suurtagal ixtimaalku marka waa sii soconay ujeed saa daraaddeed u marka daciif la noqday inkastoo macnaha waxa weeye ay dood badan ka taagan tahay xadiidka mursalka iyo macnaha diqanimadiisa istidlaalkiisa ama xujaysigiisa uma almarduudu buu ku yihi xadiidka marduudka ee la radinayo in macnaha lagu camalfalaynin yani daciifkii wey ima an yakuuna inuu yahay raddigaasi xadiidka la radinayay lisabtin dhicitaan inuu yahay oo sanadkiibaa wax ka dhacay aw dacnin ama duritaan inuu yahay raawigii xadiidka warinaya ama sanadka ku jiray baa la duray wax laga sheegay macna wasabtu dhicitaanku ima an yakuuna inuu yahay min mabaadi'i sanad sanadka awalkiisa iyo meeshuu ka bilaabanaya inuu yahay min musanifin nin kitaab lana uu xaggiisa ka ahaado nin kitaab leh ayaa wuxuu sanadka intiisii horoo dhan buu gooyey oo macnaha riday wey aw min aakhirihi ama saqadkii inuu ka yimaado min aakhirihi sanadka aakhirkiisa inuu ka yimaado bacda taabiciyi taabiciga gadaashiisa aw hayru aw gayri dalika ama intaa mid aan ahayn inuu ka yimaado hayru dalika muxuu la jeeda marka waa dhexda inuu ka yimaado macnaha illa waxa weeye darafkii sare iyo darafkii ugu hooseeyey markuu sheegay hayru dalika waa dhexdii un falawalu ka ugu horeeya ee sanadka awalkiisa uu ka dhacay almucallaqu wey wathaani ka labaad ee dhicitaanku aakhirka uu yahay iyo meesha sanadku ku dhammaanayana almursal wey wathaalidu ka saddexaad ee hayri daalika uu ku yidhina in kaana hadduu yahay dhicitaankii biithnayni laba hadduu yahay iyo fasaacida wax ka badan maca tawaaliyi xidhiidh macooda xidhiidhna weliba ay xidhiidhaan labadaa go-day ee meesha ka go-day fa huwa kaasi xadiidka almucdalu baa la yidhahdaa mucdal baa la yidhahda wailaa ilaadu waxay u wada noqonaysaa haddaysan laba ahayn kow oo mid keligii buu noqday saqadkii ama laba way yihiin iyo ka badane tawaaligii baa la waayay ilaadu saasay u noqonaysaa falmunqaic baa la yidhahdaa markaas haddii tawaaligii la waayo oo laba iyo ka badan ay noqdaan lakin aysan isku xigin munqaic baa la dhaha haddaysan labama gaadhsiisnayn oo hal keliya uu yahayna iyadana munqaici baa la yidhaahdaa uma qad yakunu waadixan aw khafiya falawalu yudraku bicadami اtalaaqi wamin hama ixtiija ila اtaarikh wاthani almudallas wayaridu bisiiqati taxtamilu luqay wuxuu ku yidhi uma markaa kadib qad yakuunu inuu ahaadaa laga yaabaa dhicitaankii waadixan mid iska cad inuu noqdaa laga yaaba aw khafiyan ama mid qarsoon inuu noqdaa laga yaaba falawalu ka hore oo loola jeedo yani midka waadixa yudraku waxaa lagu garani oo lagu haleeli bicadami talaaqi kulan la-aantii ma ujeeda labada nin ee isku xiga ee sanadka isku xigaaya maba aysan kulminba isku casriba ma ahayn wax isku casriba ma ahayn midna casrigii labaad buu noolaa qarnigii labaad midna qarnigii koowaad buu noolaa weligeedna ismayna soo gaadhin ma ujeeda waxaa iska cad marka mar haddaysan isan soo gaadhin inaysan xadiid kala qaadanin soo ma mar haddaysan xadiid kala qaadanin in loo dhexeeyo ruux u dhexeeya meesha uu ka maqan yahay waa iska cadday marka waa saqad waadixa wey wa min hama sidaa daraaddeed ayaa ixtiija waxaa loo baahday ila taariikhi taarikhdii baa loo baahday macnaha taariikhu ruwaad baa loola jeedaa cilmiga taariikhu ruwaad la yidhaahdo waa ruwaaddu waktigay dhasheen iyo waktigay dhinteen raawi kasta oo xadiidka kusoo axaadiista ku yimid ama asaaniidda ku yimaada waktiguu dhashay iyo waktigii uu dhintay waa in la xadido cilmigaasi muxuu ka qayb qaadanayaa marka wuxuu ka qayb qaadanayaa in la ogaado saqadka ujeeda maxaa yeelay haddii la og yahay maalan alimaamu shaafici inuu dhintay maalan laba boqol iyo afartii inuu dhintay oo raawi dhashay laba boqol iyo tobankii uu yidhaahdo shaafici baan xadiid ka warinaya soo iskama cadda waa iska cadda miyaad ku riyootay baa la odhanaya mariyaa wax kaga qaadato ilaan maadaa soo gaadhin ujeeda sidaa daraaddeed baa wuxuu leeyahay thawri ibnu amar malalaya wuxuu leeyahay markii ay beenta noo isticmaaleen baan taariikhda u isticmaalay markaasaanu beenta uda soo saar soo saaray hebel baan xadiid ka wariya goormaan dhalatay baa hadhiyi sane hebel baan dhashay asaguna wuxuuba dhintay macnaa intaasoo sano kahor beenaabeyn miyaa soo baxaysa marka ujeeda cilmu taariikhdu marka wuxuu xadidayaa taariikhdii guud loolama jeedo siiradii nebiga iyo taariikhda ummaddu soo martay loolama jeedo ee cilmu taarikh halka waxaa loola jeedaa taariikhu ruwaat kutub baana ka hadasha kutub ulwafayaad iyo kutubna waxaa la noocaa la yidhahdaa jirto oo ka hadashaa raawi kasta waktigu dhashay iyo waktigu dhintay sidaas way marka ayib labada raawi ee markaa midna uu wakti dambe dhashay midna kaasoo dhalanin uu dhintay hadday isku xigaan oo sanadka isku xigaan soo nin kasta iskama garan karo marka inuusan waxba kala maqan oo saqad meesha inuu ku jiro iyo meesha laga maqanya waa iska waadix marka waa saqad waadixaa la yidhahdaa nin kasta oo labada nin baa yaqaana waktigu dhashay iyo waktigu dhintay buu iska garan karaa wathaani ka labaad oo kee ah yacni saqadku markuu yahay khafiga yahay markuu qarsoon yahay ka labaadna almudallasu baa la yidhahdaa wa yaridu wuxuu ku soo aroori bisiiqatin buu ku soo aroori siiqadaasoo taxtamilu yacni waxa weeye ixtimaali karta alluqa la kulan ujeeda wa qaala wuxuu yidhi kacan oo kaleeta dhe kacan oo kale iyo wa qaala wakadalika sidoo kale isaguna waxaa la mida oo saqadkii khafiga isagana ku jira almursalu alkhafiyu mursalkii qarsoonaa oo min mucaasirin nin mucaasir ah oo isku wakti ahaayeen ka ahaaday mucaasirkaasoo lam yalqa aan la kulmin ninka oo xadiidka ka warinay ujeeda waxaa nidhi saqadka waa mid daahir ah iyo saqad khafi ah wey saqadka daahirka ah waa inay laba nin wax kala warinayaan labada ninna ayna taarikh ahaan isa soo gaadhin soo ma nin kastaa iska garan karaan markaas waa iska daahir nin kastaoo taariikhda yaqaano ruwaadda waa garan karaa qaybta labaadi waxa weeye waa saqadka khafiga saqadka khafiga waxaa soo gelaya mudallaska iyo mursalulkhafi waxa la yidhahda mudallaska waxaa la yidhahdaa waa laba nin oo isa soo gaadhay oo kulmay oo xadiid kala warinaya xadiidkay kala warinahayaanna maysan kala maqal ujeeda maalan waxa weeye arday meesha joogo oo kaleeto maalan yaa wuxuu arday u noqday maalan sheekh ibnu baas buu arday u noqday maalan tusaale haddaan ka bixin sheekh ibnu baas buu arday u noqday waxoogaa buu la soo joogay axaadiista qayb ka miduu ka qaatay ama muusan ka qaadanine jalasaadka sheekha intuu majaalistiisa soo fadhiistay buu iska soo noqday ujeeda labadoodi way kulmeen soo ma jeeda kuwan baa dhacay marka way kulmeen xadiid buu marka wuxuu ka warinayaa ibnu baas ibnu baas baa sidaas yidhi buu odhanaya xadiidka uu ka warinayana muusan ka maqale laakiin ardadii ibnu baas wax ka qaadatay buu ka wariyey bedelkii odhan lahaa marka ardayga intuu xadiidka sii mariyo ibnu baas u tiirin lahaa ma yeelaya wuxuu odhanayaa ibnu baas baa saas yidhi ma ujeeda labada nin marka waa laba nin oo isku way is arkeen maujeeda oo kulan baa dhex maray walow hal mar ha noqdee kulan baa dhex maray xadiidkan uu warinaya oo leeyahay wuu yidhina isaga muusan ka maqal eh wuxuu ka maqlay nin kaleeto oo meesha uu ka riday oo ardaygiisii ah maujeeda kulan baa marka dhacay waxaa intaa dheer siiqada uu kaga warinayana siiqo ixtimaali karta weye maqal iyo maqal la-aan ba ixtimaali karta oo qaala iyo can oo kala can ibni baas buu iska odhanaya maalan qaala ibnu baas biska odhanaya maalan ujeeda xadiidkana muusan ka maqal sheekada muusan ka dhegeysan haddii laakiin uu yidhahdo samictu maujeeda ama xadaanii hadduu dhaho ama akhbaranii hadduu yidhaahdo isla markaana xadiidkaa uusan ka maqal kadaab wey markaas beenaa baa lagu xambaaraya beenaa baa lagu xambaaraya laakiin waa inuu isticmaalo siiqo ixtimaali karta inuu ka maqlay iyo inuusan ka maqal kulanna mar un uu dhex maray ujeeda siiqada markuu isticmaalo saa isticmaalo waxaa la yidhaahdaa mudallas baa xadiidkaa la dhahaa isagana mudallis baa la ninka saasoo kale isticmaalay markaana waa inqiaac baa ku jira soo meesha inqiaac kuma jiro inqiaacaasoo kale laakiin mid la garan karo ma aha maxaa yeelay arday buu u ahaa wayna is arkeen meeshuu la joogay inuu ka soo maqlayna waa suurtagal ma ujeeda yaa soo saari kara marka ninka soo saari karo waa nin ninka taga wey yani culimada qeybta macnaha waxa weeye cilmulcilalka ilaahay subxaana watacaala uu ku manaystay kuwa baa soo saari kara wax sahlan maaha waa arrin aada u hoosaysa wey ayib kaas marka waxaa la yidhahdaa mudallas baa la dhahaa tadliiska marka waa kii aan soo marnay wuxuu u qaybsamaa tadliisu shuyuukh iyo tadliisu lisnaad ka noocan oo kalea waa tadliisu lisnaad ninku inuu nin uu la kulmay uu xadiid ka wariyo ninkii uu ka maqlayna uu meesha ka tuuro siiqa ixtimaali karta maqal iyo maqal la-aana inuu ku wariyo ayaa la yidhaahdaa yani tadliisu lisnaad waxbuu qariyey macna ayib tadliisu shuyuukhana muuse sheekhu sheegin iyo maaqan inuu soo wado tadliisu shuyuukhana waxaa la yidhaahdaa yani in uu sheekhiisii ku tilmaamo tilmaan aan lagu aqoonin magac aan lagu aqoonin ama waxa weeyaan laqab iyo naanays aan lagu aqoonin ayuu u sheegay maalan taasna waxaa la yidhahdaa tadliisu shuyuukh baa la yidhahda yani waxaan kusoo marnay baashaan kusoo marnay kaas marka waa mudallaska qaybta labaad ee saqadka khafiga waxa weeye waa mursalu khafiga mursalu khafigana waxa weeye isaguna waa laba ninoo isku casri noolaa maysan kulmin laakiin isku casri bay noolaayeen ujeeda isku wakti bay ahaayeen mana aysan kulmin kaa uusan la kulmina laakiin ay isku casriga ahaayeen buu markaa xadiid si toosa uga warinaya xadiidkana wuxuu ku warinayaa siiqo muxtamil ah oo wuxuu leeyahay can ama qaalu odhanaya waa ujeeda mana uusan ka maqal eh laakiin nin baa udhexeeya ruux baa udhexeeya oo meesha ka riday markaasu wuxuu u tiiriyey sheekhiisii ayuu u tiiriyey xadiidka meeshana nin baa ka maqan labada ninna isku casri bay ahayn oo waa muxtamil inay xadiidka kala maqlaan suurtagal wey maxaa u dhexeeya markii sidaa loo qeexo mursalulkhafiga markii saa loo qeexo mudallaskana saa loo qeexo yaa sheegi karaa mursalulkhafiga iyo mudallaska farqiga udhexeeya farqi basiid ah wey waa saas dabdi sidaas wey mursalulkhafiga labada nin ee xadiidka kala warinaysa laakiin loo dhexeeyo ee meesha nin ka maqanya waa laba nin oo isku casri ahay laakiin maysan kulmin ujeeda laakiin mudallaska waa laba nin oo kulmay walaba hal mar ha noqoto noloshooda way kulmeen xadiidkan ay kala warinahayaanna mana ay maysan kala qaadanin ee waa loo dhexeeya oo nin baa meesha ka maqan sidaas weyaan uma qad yakuunu inuu ahaadaa laga yaabaa waadixan mid cad inuu laga noqdo inuu ahaadaa laga yaaba yani saqadkii wey aw khafiyan mid qarsoon inuu noqdaa laga yaaba falwalu midka hore ee waadixa ah saqadka waadixa yudraku waxaa lagu haleelay oo lagu garan bicadami talaaqi kulan la-aantii mana ays maysan soo gaadheen macna way kala hor way kala hor dhinteen macna sidaas wey wa min hama sidaa daraaddeed yani in la garto ruwaadtu ay u kala horreeyeen sidaa daraaddeed ayaa ixtiija waxaa loo baahday altaariikhu taarikhdii baa loo baahday cilmu taarikh ruwaad oo waktigay dhinteen iyo waktigay macnaha dhasheen wathani ka labaad ee khafiga ah yani waxa weeye saqadka khafiga almudallasu wey wayaridu wuxuu kusoo aroorayaa bisiiqatin buu kusoo aroorayaa siiqadaasoo taxtamilu ay suurtagal tahay ama ixtimaali karta alluqa la kulan waa inuu siiqadaa isticmaalo haddiise laakiin isagoon ka maqal uu xadaanaa ama samictu ama akhbarani yidhaahdo waxaan idhi mudallis la odhan maaya waa kadaab baa la odhanaya kacan oo kaleeto waa inuu yidhahdo aw qaala oo kaleeto waa inuu yidhahdo wa kadalika waxaa la mida isaguna mudallaskii waxaa la mida oo isagana saqadkiisa iyo dhicitaankiisu ay qarsoon tahay almursal alkhafiy mursalkii qarsoonaa ama almursil alkhafidi almudallas oo kaa war ma odhan almursalka marka almursal alkhafiyu mursalkii qarsoonaa mursalkii qarsoonaa mursalkaa qarsoon oo min mucaasirin mid la casriyaystay xaggiisa ka ah ardayga iyo sheekhiisu isku casri bay ahayd mucaasirkaasoo lam yalqa aan la kulmin ma ujeeda farqiga udhexeeya waa midkaa marka kaana luqiyi baa jira kan dambana luqiyi ma jira waa mucaasira keliyata wallah subxana wa tacala wsala allah waslam ala nabina maxamed walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh